الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray arkaantii iimaanka baynu ku jiray malaa'igta markaynu idhi waa nuuraani waxaynu uga jeednaa bimacnaa nuur baa laga abuuray laakiin ugama jeedno inaynay markaa ajsaad iyo jasad lahayn yacni jasad waa leeyihiin oo adiladu waa inoo tilmaantay inay jasad leeyihiin waayo garba inay leeyihiin baa laynoo sheegay laakiin waxaynu uga jeedno erayga nuuraani nuur baa laga abuuray inu uga jeedno wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih rususha ilaahay waa inaynu markaa rumayno rumaynta la rumeeyo weeyaan marka nebiyada ilaah iyo rususha ilaahay dhammaan waa in la wada rumeeyo rasuul qura haddii laga gaaloobo ama la beeniyo waxay ka dhigan tahay in rusushii ilaahay la wada beeniyey laa nufariqu bayna axadin min rusulih marka cid rususha ka mid ah ma kala saarayno ee dhammaan waa wada rumaynaynaa saasaa macnaha aayaddu dhacaya kuwa rususha qaarkoodu beeniyeyna waxaa ilaahay aayaadka inoogu sheegay ulaaika hum lkaafiruuna xaqa waa gaalo gaalnimadoodu dhab tahay saasuu ilaahay sheegay saas aawadeed waa in nebiyada ilaahay iyo rususha ilaahay la wada rumeeyo maa rasuul qura la beenin kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin marka la yidhi ou ilaahay yidhi culammadu waxay yidhahdeen rasuul keliyaa loo soo diro nebi nuux ah rasuulkii markay beeniyeen waxa laga soo qaaday inay rusushii wada beeniyeen kadabat qawmu nuuxin almursaliina rusushii oo dhan bay beeniyeen marka waxa weeye man kafara biwaaxidin minhum faqad kafara bihim jamiica rasuul qura qofka ka gaaloobaa rususha waa ka wada gaaloobay marka dhammaantood in xaq lala soo diray oo loo soo dhiibay oo wax kastoo waray sheegaan ay dhab tahay daacadoodu inay waajib ahayd oo waxay amraan in la sameeyaa inay waajib ahayd waxay reebaan in laga tagaana ay iyaduna ahayd in laga tagaa waajib iyaduna ahayd saas iyadaa waa in loo rumeeyo laakiin nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam markii la soo diray waxaa loo soo diray khalqigoo dhan waxaa loo rumaynaya risaaladiisu inay caam tahay qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالمين baa la sheegay marka dadkao dhan baa loo soo diray waatuu nebigu yihi salى الlahu عalيه wasalam وkana النabiyu bacatu ilى qwmihi khaaصة وbuciثtu ilى الnaasi caamة nebiga nebiyadii hore ka midii wuxuu ahaa qoladiisaa si gaara loogu soo diri jiray laakiin aniga waxaa lay soo diray dadka oo dhan baa lay soo diray nebi maxamed sala allahu alayh wasalam saas yadaa buu yidhi marka khasaa'istiisay ka mid tahay saas aawadeed haddii khadir uu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam la kulmi lahaa ma khilaafi karee nebi maxamed sala allahu alayh wasalam saas aawadee waatay ahlucilmigu yidhaahdaan man ictaqada ana axada yasachu alkhuruuju min shariicati muxamadi sala allahu alayh wasalam kama wasica alkhadira alkhuruuju min shariicati muusa faqad kafara ijmaaca ruuxa rumaysta ee ictiqaadiya inuu jiro ruux ka bixi karo shareecada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam oo khilaafi karaa inuu jiro qofka rumaysta siduu khadirba u khilaafay shareecadii nebi muuse uu u khilaafay sidaasoo kale ruux u khilaafi kara shareecada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inuu jiro qofka rumaystaa faqad kafara ijmaaca waa gaaloobay gaalnimadiisana waa la isku waafaqsan yahay inaba wax khilaafi kuma jiro waayo farqiga meesha yaallaa waxay tahay nebi muuse waxaa loo soo diray cid gaara oo risaaladiisu waxay ahayd khaas wa kaana anabiyu bacadtu ilaa qawmihi khaasa wa bucidtu ila annaasi caama laakiin nebi moxamed sala allahu alayh wasalam risaaladiisu waxay ahayd caam sidaas aawadeed baa qof khilaafi karaa aanu jirin waatuu ilaaha yidhi وإid أخذ اllه مiثاq النبiyiina lma aataytkm min kitaabi وxikmaة ثuma jaءaكm rasuul muصdq lma macaكm latuؤminuna bih walatansurunah qala aaqrartm وأخadtm عalى dalikm صrii qaluu أqrarna qala fashhaduu وأna macaكm min الshaahidiin nebi mxamed salى اllahu عalيه wasalam nebigii soo gaadhaba waxa waajib ku ahayd inuu rumeeyo oo u gargaaro oo uu raaco ayaa waajib ku ahayd saas aawadeed buu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi wallahi law kaana wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum ma xalla lahu ila an yatabicani ilaahay baan ku dhaartay hadduu nebi muuse noolaan lahaa ou dhexdiinna joogo umay xalaal noqotee nebi muuse inuu aniga i raaca mooyaane wax kale sidaas aawadeed nebi ciise markuu soo dego shareecada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam buu ku xukumayaa oo u raacayaa ee kitaabkii injiilada lagu soo dejiyey yacni waxba ku xukumi maayo marka saas yadaa waa in loo rumeeyo waalbacthi bacda almowti waa in la rumeeyaa yacni soo saaritaanka dadka la soo saarayo bacda almowti geerida dabadeed qiyaamada waa in la rumeeya qiyaamada rumaynta la rumaynayaana waxay ka mid waxay ka mid tahay arkaanta iimaanka ee lixda ah bay ka mid tahay qodob kaleanaan tilmaamin oo xagga nebiyada ku saabsan waa in la rumeeyaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam in markaa nebiyadii lagu khatimay maa kaana muxammadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin markaa nebi ka dambeeya nebi muxamed sala allahu alayh wasalam oo dib laga soo saari doonaa inaanu jirin waa in la rumeeyaa dib laga soo saari doono markaynu ku darayno waxaynu uga jeednaa aynu kaga reebaynaa nebi ciise oo soo degi doona markaa nebi dib laga soo saaray ma aha ee waa nebi nebinimadiisu ay horraysay nebi ciise weeyi oo nebi maxamed ka horraysay laakiin nebinimo la bilaabaayo oo cid dib nebi looga yeelayo nebi maxamed dabadeed ma jirto ruuxa markaa rumaysta in nebi dambe oo dib laga soo saaraya uu jiro nebi maxamed dabadeed ruuxaasi waa gaalooba hadduu isagu sheegto oo yidhahdo nebi baan ahay waa ku gaaloobaya oo layga dhigay hadduu cidii sheegatay u rumeeyana waa ku gaaloobaya oo uu yidhaahdo haa waa nebi hadduu yidhaahdo waa dhici kartaa oo waa suurtoobi kartaa in la soo saaro nebi nebi maxamed dabadii taasna waa ku gaaloobaya waayo aayaddii qur'aanka ayuu beeninaya walaakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin iyo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam mutawaatirka ah laa nabiya bacdii uu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi qiyaamada waa in la rumeeyaa qofkaan qiyaamada rumaynini waa gaaloobaya zacma aladiina kafaruu an lan yubcatuu gaaladii waxay ictiqaadiyeen ama rumaysteen ama ay maleeyeen inaan la soo saaraynin marka waa arrin keensanaya kufri binasi qur'aan muslimiintuna waa ku ijmaacsantao waa isku waafaqsan tahay cidda tidhaahda qiyaama ma jirto dadka la soo saari maayo inay gaaloobayso hadduu yidhaahdo maalan arwaaxda iyo nafaha la soo saarayaa oo la abaal marinaya laakiin jidhka la soo saari maayo lafteeda culimmadu waxay yidhahdeen waa gaalnimo waayo waa nooc markaa diidme ah oo la dafiraayo yacni bacigii iyo soo saarkii aayaadka iyo axaadiistuba ay sugeen muslimiintuna ku ijmaaceen qiyaamada in la rumeeyo waxay culammadu yidhaahdeen waxaa soo gudagelaysa wax allo waxa geerida dabadeed dhacaysa wax allo waxa geerida dabadeed dhacaya rumaynta la rumeeya waa soo gudagelaysa hadday tahay cadaabuulqabri iyo hadday tahay nicmadii qabriga iyo hadday tahay fitnada qabriga oo qofka markaa qabriga lagu imtixaanayo hadday tahay waxa weeye xisaabta iyo miisaanka iyo jidka siraad iyo waxyaalaha badan ee markaa qiyaamada dhacaya kullu daalika waxay soo gudagelayaan qiyaamada rumaynta la rumaynaayo wa bilqadari khayrihi wa sharihi qadarkana in la rumeeyo kiisa khayrka leh iyo kiisa sharka leh labadaba ilahay waxa uhi ina kula shayin khalaqnaahu biqadar xadiiskana sidan bay ugu soo aroortay wa bilqadari khayrihi wa sharihi qadarkana wuu inoo keeni doonaa waa balballaadhin doonaa maraatibta uu leeyahayna in sha allahu tacala sheikhu waa sheegi doonaa hadda se wuxuu tilmaamay qadarka si guud in loo rumaynayo oo kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale mid walba la rumaynayo yacni wax kastoo dhacaya inuu ilaahay ogaa oo uu sii qoray oo uu doonay inay dhacaan oo uu abuuray wax alla waxa dhacaya sidaas intaasoo umuurada la ysku daro ayaa waxa weye qadar la ysku yidhaahdaa afarta umuurada marka la ysu geeyo qadar la ysku yidhaahdo waxaa lagu kulmiyaa bayt shicir ah cilmun kitaabatu mawlana mashii'atuhu wa khalquhu wahwa iijaadu wa takwiinu afartaa umuurada baytkaa lagu kulmiyey marka uu qofku la wada yimaadee wada rumeeyo wuxuu noqonayaa qof qadarkii rumeeyey ayuu noqonayaa cilmun ta koowaad waa ogaal ilaahay umuuruhu inay dhici doonaan uu ogaa jumlatan wa tafsiilan wax alla waxa dhici doona uu ogaa wax ka qarsoona aanu jirin kitaabatu mawlaana gargaaraheennu ama ilaaheennu qoraalka uu ashyaada sii qoray intaynay dhicin ka hor waa qoraalkii horreeyey waa qodobka labaad waa mashiiatuhu mashii'atuhu waa doonistiisa uu ilaahay doonay waxa dhacayoo dhan uu doonay inay dhacaan cilmun kitaabatu mawlana mashii'atuhu wa khalquhu abuurka uu ilaahay ashyaada dhacaysoo dhan abuuray oo afcaasha addoommadu samaynaysaa ay ka mid tahay wahwa iijaadun wa takwiinu khalqigu waxa weeye waa jirsiin iyo abuuris wey afartaa umuurood in la rumeeyaa waxay noqonaysaa qadarkii in la rumeeyey marka dambaynu insha allahu tacaala tafsiilin doonaa oo adilada markaa mid walba waxa u daliilkaana aynu keeni doonaa aynu keeni doonaa insha allahu tacaala markuu sheekhu ka hadlayo yani qadarka si balballaaran hadda waxa uu xadiiska ku soo aroortay wa bilqadari khayrihi wa sharihi bimacnaa macaasida iyo xumaanta iyo gaalnimada iyo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka waxaasoo dhan inuu ilaahay qadaray waa in la rumeeyaa khayrihi wa sharihi marka la yidhi wa sharihi waxaa laga tilmaamayaa waxyaalaha nisbada addoonka sharka u ah umuurahaasaa looga jeeda marka culamadu waxay yidhahdaan asharu fi lmaqduuri wاlmafcuuli ama fi lmaqduuraati waalmafcuulaati laa fi taqdiiri sharku waxa uu ku sugan yahay waxyaalaha la qadaray baa qaarkood shar yihiin laakiin taqdiirka uu ilaahay ashyaada qadaray wax shari kuma jire dhammaantii yani kulluhu khayrun wa cadlun yani dhammaantii waa khayr waana cadli weeye waa cadaalad dulmi kuma jiro dhammaantoodna waa wada khayr xikma markaa yani weyn baana ku sugan shay kasta oo ilaahay qadaray taqdiirka la qadaray xikmad weyn baa ku jirta marka taqdiirku waa ilaahay ficilkiisii maatay culammadu yidhahdaan hunaaka farqun bayna alqadaa'i waalmaqdiyi farqi wuxuu u dhaxeeyaa xukumista iyo qadarista uu ilaahay ashyaada qadaray iyo la qadaraha la qadaray baa farqi u dhexeeya la qadaruhu waxaa dhici karta inuu shar noqdo laakiin inuu ilaahay qadaraa yacni markaa iyadu shar ma aha saas aawadeed ilaahay afcaashiisa dhammaantood in lagu raalli noqdaa oo taqdiirku ka mid yahay waa waajib waa waajib weyi waxayna soo guda gelaysaa cumuumka qowlihi sala allahu alayh wasalam radiitu billahi rabban wabilislaami diinan wabimuxammadin nabiya yani radiitu billahi rabban waxaan uga raalli noqday ilaahay baana rabbinimo uga raalli noqday marka min tamaami alridaa birububiyati illah waxaa soo guda gelaysa taqdiirka uu ilaahay ashyaada qadarayo in lagu raalli noqdo ila waa ficlu llahi rabbinimadii ilahay haddaad raalli ku noqotay afcaashiisoo dhanna raalli ku noqo marka taqdiirkii uu ilaahay qadaray waa in lagu raalli noqdaa laakiin shayga la qadaray waxaa markaa dhici karta inuu markaa u noqdo nisbada addoommada inu inuu shar u noqdo sida xanuunka sida faqriga caydhnimada sida waxa weeye markaa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka ku dhacaaya waxyaalaha noocaasi nisbadiisa inay shar u noqdaan waa laga yaaba laakiin inuu ilaahay qadaro xikma jaliila ku jirta waxaa la odhanayaa inuu ilaahay qadaraa kollayba waa khayr shar maaha oo shar maxdiya oo aan xikmad khayri ku jirin ilaahay maba qadaro marka labada xadiis baa la kulminaya xadiiskan iyo wabilqadari khayrihi wa sharihi iyo xadiiska kale uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waalkhayru kulluhu fii yadayka waasharu laysa ilayka ilaahu khayrku dhammaantii gacmahaaguu ku jiraa sharna adiga laguma nisbeeyo xadiiskaana muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wuxuuna ku jiraa xadiiskii dheeraa ee istiftaaxa ku soo arooray inii wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati yacni dadka qaarkood waxay akhriyaan qadarka yaree hore laakiin waa dheer yahay istiftaaxu marka kaasaa waxaa ku jira waalkhayru kulluhu fii yadayka waasharu laysa ilayka falyuraajac marka waasharu laysa ilayka culamada qaar waxay yidhaahdeen yani shar laguguma soo dhowaado waana sida nadr bnu shumayl oo culamadii salafka ka midii uu ku fasiray ay asharu laa yutaqarabu ilayk waana sida abu cuثmaan aلsaabuuni uu kusoo naqlinayo kitaabkiisa markaa uu ku ku soo arooriyo caqiidaة salaf asxaabi اlxadiid ay asharu laa yutaqarabu ilayk shar laguguma soo dhowaado ee waxa lagugu soo dhowaadaa ee lagugu caabudaa waa khayr kaasi waa tafsiir tafsiir labaad baa waxa uu leeyahay waasharu laysa ilayka ay laa yunsabu ilayka shar keliya oo aan khayr la raacin laguma nisbeeyo adabsi lagaa edebsanayo daraaddeed sidaana waa la yidhi oo culamada qaar baa ku fasiray waxaa kaloo la yidhi waasharu laysa ilayka sharka xaggaaga looma tiiriyo oo wax kastaad qadartaa inaad qadartaa waa khayr xataa waxa weeye markaa hadday faqriga tahay hadday xanuunada tahay hadday ubad la'aanta tahay hadday waxa weeye kufriga iyo macaasida tahay yani nisbada addoonka sharba ha u noqotee laakiin inuu ilaahay qadaraa waa khayr in wuxuu ilaahay inuu ilaahay qadaraa waa khayr masalan yacni xanuunkii addoonkii waa dhibsanaya waxaanu isleeyahay sharbu kuu leeyahay laakiin khayr baa ku jiro xanuunku dembiyada waa daadiyaayo waa masaxaa marka dembi baa lagaaga maydhayaa aada si fiican uga toobad keeni weyday oo istikfaarkaa uu kaa maydhi waayey ayaa waxaa laga yaabaa in lagaaga maydho xanuunkaas marka naartii aakhire haddii yani markaa dembigan inaad ku gasho aad kaga baaqatay adduunyadana lagaaga jaray oo xanuun yaroo lagu keenay dabeeda xumadootay taas ay kaaga hadhay dee waa khayr mid labaad waa ku jirtaa nicmada uu ilaahay kuu galladaystay baad garanaysaa waayo qofku markuu caafimaadka qabo dee ma dareemayo nicmada inuu ilaahay wax qaaliya siiyey ma dareemayo laakiin marka uu xanuunsado ayuu wuxuu garanayaa nicmada u haystay inay weynayd dadka caafimaadka qabaana markay arkaan dadka tabaalaysan ee xanuunsanaya ee dhibban ama caydhnimadu ku sugan tahay kuwa akhniyadii markay arkaan ee hodannada ahi ee rafaadaya kuwa markaa yacni fuqarada ah ee rafaadaya waxay garanayaan nicmada uu ilaahay siiye ku galladaystay inay weyn tahay taasina waa qodob kale hadduu qofku marka uu xanuunkii ku dhaco ama markaa yani caydnimada iyo faqriga ku dhacdo markuu ku dhaco hadduu ilaahay u soo noqdo ou ilaahay u tadaruco oo isu dhuldhigo ou ilaahay baryo yani markaasna oo uu sabro markaana khayr bay u tahayo wuxuu kororsaday daaco iyo khayraad fara badan oo laga yaabo isagoo caafimaad qaba inaanu samayn sidaas aawadeed waxay u noqonayaa xanuunkaasi yani nisbadiisa markaa khayr baabuu markaasi ugu yahay khayr buu si ugu yahay aan tilmaanno markaa gaalnimada iyo macaasida shar inay yihiin waa garanayna laakiin ilaahay inuu qadaraa gaalnimo iyo macaasi qadaraa siduu khayrkaba u qadaray waxaa la odhanayaa shar maxdiya ma aha shar saafiyo sharnimada aan waxba wehelin ma aha shar ha ahaado laakiin shar maxdiyaanu ahaynoo saafi ah waxyaalo kala ku ladhan waxaa ku jirta xikmad weyn xikmaddaa weynna waxa markaa marka loo eego wuxuu noqonayaa khayr oo inuu ilaahay qadaraa khayr bay noqonaysaa maalan haddaan shar iyo macaasi iyo gaalnimo aynay jirin cid markaa waxa weeye macaasi iyo xumaan iyo gaalnimo lagu ciqaabayaana aynay jirin waxyaalo badan oo sifaadka ilaahay ka mida lama garteen lama garteen ilaahay shadiidulciqaab inuu yahay oo ciqaabkiisu kuu daran yahay inuu yahay lama garteen qudrada ilaahay siday caam u tahay lama garteen oo ilaahay inuu awoodo ashyaada iskulidigaa inuu abuuro baa ka mida waxyaalaha markaa lagu garanaayo waxaa ka mida waxyaalaha lagu garanayo inuu ilaahay cadli inuu yahay baa ka mida waxyaalaha lagu aqoonsanayo lagu garanayo yacni kufriga iyo macaasida abuurka la abuuray iyo abaalmarintay kufrigiiyo macaasidu leeyihiin abuurista la abuuray oo naarta iyo wax la midta marka umuuraha marka loo eego xikmada ah ee ku jira waxay noqonaysaa yacni khayr bay noqonaysaa marka qadaraadda uu ilaahay qadaray sidaasay khayr u tahay macnaha caynkaasana aad iyo aad waxa ugu nuxnuxsadaa ibnu lqayim aljawziya kitaabkiisa la yidhaahdo masa'il alqadaa walqadar waltacliil shifaau lcaliil fi masaa'il alqadaai walqadari waltacliil waa kitaab mujallad ah masalada qadarkana uu ka qoray masaladana aad iyo aad buu ugu nuxnuxsanaya wakadalika shaykhu shaykhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi isaguna aad buu ugu nuxnuxsaday oo waxa weeye uu markaa baabkaa kaga hadlay marka calaa kulli xaal khayrihi wa sharihi saasaa labada xadiis isaga hor imanaya laba jawaaboodun baa lagu soo ururinayaa jawaabta koowaad waa in la yidhaahdo yani sharku wuxuu ku sugan yahay maqduuraad iyo mafcuulaadka oo makhluuqaadkii ah laakiin sharku kuma sugna taqdiirka ila taqdiirku waa sifo ilaahay waatuu imaam axmed ibnu xambal uu yihi alqadaru qudrat llah qadarku waa qudradii ilaahay marka taqdiirka uu ilaahay wax qadaraa waa sifo ilaahay waa ficilkiisii ilahay ficilkiisana yani qaar baa shara la odhan maayo ee ficilka ilaahay waa wada khayr iyo qodobka labaad oo la odhanaayo waxyaalaha sharka ah hadday masaa'ib tahay iyo dhibaatooyin iyo hadday macaasi iyo xumaan tahay xikmada ku jirta ee ka dhalanaysa daraaddeed ayay markaa nisbadeeda u tahay yani khayr u tahay ayay khayr yani u tahaye shar maxdiyo saafiyaan khayr wehelin ma aha labada qodobana ahlucilmigu waa sheegaan yani weliba masaa'il kalena waa ku daraan oo shaikhu lislaam ibnu taymiya qasiidadiisa la yidhahdo alqasiidatu taa'iya ee qadarka ku saabsan mujalladka sideedaad ee fataawahay ku jirtaaye waa uu ku sheegaya afar weji buu kaga jawaabaya alridaa bilqadaa iyo alridaa bilmaqdiy markuu ka hadlayo ibnulqayim aljawsiyana saasi la eeg bu isaguna ugu dheeraada ibnu cuthaymiinna labadaa weji ayuu ku gaabsaday wa min aliimaani billahi rumaynta ilaahay la rumaynaayo waxa ka mid a yani mintaasi waa tabciid waxayna noqonaysaa jaarka iyo majruurku inay yihiin khabar muqadam ah saasay noqonaysa mintuna waa xaraf wadaadka zamaqshari la yidhahdaa wuxuu yidhahdaa minta tabciidyada ahi xaraf ma ahe waa isim oo bacdu bay la micno tahay saas aawadeed min yadaa mubtadaa wuxuu u wadaa ومن الإيمان أي وبعض الإيمان إيمان كقاركي الإيمان بما وصفه والإيمان ذا الضبال وحبر يبقون يعني تفسير كما القرآن كما تصابر أساس الوضع لكن سيدة جماهير تمرين باكي عن وإن حرف الملك باقي تايمين تتبعيض يضعه سأصى أرجحه ومن الإيمان بالله رمينت إله إلا رمين يكمي تحيي ka mid tahay waxaa laga dhadhansanayaa khabarnimadii aliimaanu rumaynta la rumaynaayo bimaa wasafa bihi nafsahu wuxuu daatadiisa ku sifeeyey rumaynta la rumaynaayo ilaahay ku sifeeyey wa wasafahu uu ilaahay ku sifeeyey bihi yani markaa maagaas rasuuluhu rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam uu ku sifeeyey rasuulkaasoo muxamadun muxamed ahaaday min gayri taxriifin walaa tacdiilin iyadoo wax markaa bedelaad la yidhaahdo aan lagu samaynin wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisuba sala allahu alayh wasalam uu ilaahay ku sifeeyey wax bedelaad la yidhahdo iyadaan lagu samayn walaa tacdiilin wax ka madhnaysiin la yidhaahdo iyadaan lagu samaynin walaa takyiifin wax qaab u sheegis la yidhaahdo oo qaab loo sheego oo la xadido iyadaan lagu samaynin walaa tamhiilin wax shabbahaad la yidhaahdo oo cid kale lagu shabbaho ilaahay oo sifaadka ilaahay sifaad kale lagu shabaho makhluuqaad leeyihiin yani ama sifaad kaleba lagu shabaho yani iyadaynay ku jirin bal yu'minuuna ka soo guurtaase way rumaynayaan bianna allaha inuu ilaahay laysa kamilihi shay-un wax la midi aanu jirin wa huwa ilaahay asamiicu waa ka maqalka badan albasiiru aragga badan weeyaan sheikhu arkaantii iimaankae lixda ayd markuu inoo sheegay wuu wuxuu ku noqday qodobka ku saabsan aliimaanu billaahi markaasuu wuxuu tilmaamayaa aliimaanu billahi inay soo gudagelayso ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa rumaynta la rumaynayaa inay soo gudagelayaan oo inagiina aliimaanu billaahi waxa weeye waa in jiritaankiisa la rumeeyo waa in rabbinimadiisa la rumeeyo waa in ilaahnimadiisa la rumeeyo waa in magacyadiisa iyo sifooyinkiisa la rumeeyo afartaa umurood bay koobsanaysaa bay nabi muuse marka tii sifaatka ku saabsanayd iyo magacyada ayuu sii fasirayaa oo ahlu sunnuhu waxay ilaahay ku sifeeyaan wuxuu ilaahay isku sifeeyey amaba rasuulkiisu sala allahu alayhi wasalam uu ilaahay ku sifeeyey waayo waxay sidaa u yeelayaan ilaahay cid sifaadkiisa uga aqoon badani ma jirto mar haddii aynay jirin sifaadkiisa cid uga aqoon badan iyo cid ka cilmi badan toonna dee wuxuu isaga keen sheegay waa in la rumaystaa oo la ictiqaadiyaa oo aan la caaridin oo laga hor iman rasuulkana sala allahu calayh wasalam axad ilaahay uga aqoon badani ma jiro ruux ilaahay uga aqoon badani ma jiro ana aclamukum billahi wa akhshaakum lahu baa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam mar hadduu caynkaa ay tahay waa in markaa la rumaystaa wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu ilaahay inooga sheegay marka dhowr qodob oo markaa iyo ka horeeya ayaynu tilmaamaynaa intaynaan sifaad ka gelin qodobka koowaad ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa tiro go-an oo markaa khalqigu u goranaya ma laha cadad gaara oo ay ku kooban yihiinna ma laha magacyada ilaahay iyo sifooyinka ilaahay waxaa ka mida magacyada iyo sifooyinka qaar aan khalqiguba aynay garanaynin oo ilaahay ogaalkooda la gaar yahay siduu nabiguba sal allahu alayh wasalam ducadii uu ku ducaysanaya uu yidhi allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyati biyadika maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw ista'farta bihi fii cilmi alghaybi cindaka yacni nebigu sala allahu alayh wasalam magacyada ilaahay buu ku tawasulay as'aluka bikulli ismin huwa laka waxaan kugu baryayaa oo kuu weydiisanayaa magac kastoo adiga kuu sugnaaday samayta bihi nafsaka oo aada isku magacawdo daatadaada ku magacawday aw callamtahu wa callamtahu aada bartay awdu waa bimacnaa waaw yani bimacna alwaaw weeyaan naara alkhilaafata ama jaءa alkhilaafata aw kanat lahu qadara kama ataa rabbahu muusa calى qadari awda waxaa looga jeedaa bimacna alwaaw baa loo jeedaa wa kanat lahu qadara maqduur bay u ahayd baa marka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu intaad isku magacowday misana aada ku soo dejisay kitaabkaaga awda dambe waa baabkii aw callamtahu ama kitaabka kumaad soo dejine waxaad bartay axada min khalqika cid khalqigaaga ka mid aad bartay aw ista'farta bihi fii cilmi lghaybi cindaka amaba aada kula gaar noqotay intaad isku magacowday baad kula gaar noqotay aada adigu la gaar noqotay oo aanad cid khalqigaaga ka midaba aanad hayn marka asmaada ilahay waxaa loo qaybiyey saddex qaybood haddii la yidhahdo awda hore waa litaqsiim oo waxay faa'iidaynaysaa qaybin waxaa ka dhalanaysa inay magacyada ilaahay jiraan qaar aanu ilahay isku magacaabin taasna waa baail oo cid kale ku magacawday waa baail taasna marka waa in la yidhaahdaa asmaada ilaahay way ka siman yihiin inuu isagu isku magacaabaye waxay ku kala duwan yihiin ma kitaabkaa lagu soo dejiyey ma khalqiga cid ka midaa la baray ma ilaahay baa la gaar noqdo cidna ma barin marka qaybaha asmaada loo qaybay waxay noqonayaan saddex kunaa saasay noqonayaan mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa aw ista'tarta bihi fii cilmi alghaybi cindaka sida looga daliishanayaana waxay tahay haddii magacyada ilaahay ay ka mid yihiin qaar uu ilaahay cilmigooda la gaar noqdo axad khalqiga ka mida aanu barin hadday kuwaasi ku jiraan dee khalqigu inay koobaan magacyada ilaahay ma suuragalaha ilaa qaaraa khalqiba garanayn baa ku jire magacyada ilaahay saas aawadee xadiidka markaa saxiixaynka xadiidkaa hore waa saxiix culamo badan baana saxiixisay uu ka mid yahay sheekhu albani raxmat ullahi calayhi waa saxiix calaa sharti muslim xaakim iyo dahabiyana waa saxiixiye xadiidka saxiixaynka ina lilahi tiscata wa tisciina sman miatan ila waaxida laa yaxfadha axadu ila dakhala ljana ama man axsaaha dakhala ljana riwaaya ukhra ilaahay sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay boqol mid la ayuu leeyahay ciddii koobtaa jannaday gelaysaa yani waxaa laga tilmaamayaa camalfal lagu camalfalo bimacnaa waxay keensanaysa lagu camal falo iyo rumayn la rumeeyo iyo barasho la barto yacni lafdigooda iyo macnahooda mid walba muqtadaha iyo waxay keensanayaana rabbi loogu tacabudo oo loogu dhawaayo ixsaag iyo xifdiga saasaa looga jeedaa marka magacyadii mar hadday ka mid yihiin qaar uu ilaahay cilmigooda la gaar yahay sifaadkiina waxaa ka mid a qaar uu ilaahay cilmigooda la gaar yahay waayo waatay culimmadu qaacida aan yidhahdaan kullu ismin min asmaa illahi yatadamanu sifatan walaysat kullu sifatin min sifaati illahi tatadamanu ismaa magac kastoo magacyada ilaahay ka midi sifay koobsanayaan laakiin sifo kastoo sifaadka ilaahay ka mida magac ka dhalan maayo laakiin magac kastoo magacyada ilaahay ka mida صفة waa ka dhalanaysa oo alcaliim صifaة اlcilmi baa ka dhalanaysa alqadiir صifaة اlqudرة alxay صifaة اlxayاة yani marka almutakbir صifaة الtakabur wahaakada saas aawadee waatay culamadu yidhaahdaan asmaaء اllahi aclaam waawsaaf qaacida ahaan magacyada ilaahay waa magacyo waana sifooyin rabbi magacna waa u yihiin sifana waa u yihiin aclaamu bictibaari dalaalatiha cala daat wa awsaafu btibaari bictibaari dalaalatiha cala almacaani waa magacyo marka laga eego inay daatada ilaahay yani sheegayaan oo tilmaamayaan waana sifooyin marka laga eego inay macna kutusinayaan oo sifadii kastaba macnaha laga qaadanaya waxaan leeyahay isimkii kastaba sifa laga qaadanaya yani macno sifo noqonaya magicii kastaba laga qaadanaya saas aawadeed siay muctasiladu yidhahdaan caliimun bilaa cilmin qadiirun bilaa qudra waa arrin baail ah waxaana markaa ahluluquhu ay sugeen caliim waxaa lagu magacaabaa ciduu cilmi ku sugan yahay qadiirna waxaa lagu magacaabaa cid ay qudra ku sugan tahay adiladuna macnaha waa inoo tilmaanta wa huwa algafuur raxiim wa rabbuka algafuuru durraxma wa rabbuka algafuuru durraxma aayaadka kale badanka waxaa la yidhahdaa wa huwa algafuur raxiim araxiim maxaa lagu bedelay aayaddaas wrabbuka algafuuru durraxmati sifo raxmo la yidhahdo inuu u saaxiib yahay oo rabbi ku sifaysan yahay ayaa aayaddu inoo tilmaantay marka warka odhanaya waa aclaam mujarada ama waa magacyo qura yani sax ma aha magacyada khalqigu waxay u badan yihiin inay magacyo keliya yihiin oo aynay sifaad ahayn waxaa laga reebayaa magacyada rasuulu llahi muxamed sala allahu alayh wasalam iyo magacyada qiyaamada waa magacyo waana sifooyin oo nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ana almaaxi yamxu allahu biya alkufra wa ana alxaashir yuxsharu nnaasu calaa qadamaya marka magacyadiisa alxaashir iyo almaaxi iyo alcaaqib iyo nebigu wuxuu tilmaamay inay sifooyin yihiin caaqib baan ahoo nebi igama dambeeya buui xaashir baan ahoo yani dadka aniga dabaday baa la soo saaraya waxaan ahay maaxi baan ahoo gaalnimadaa laygu masaxaya laygu baabi'inaya marka in magacyada nebigu sala allahu alayh wasalam sifooyin yihiin baa laga qaadanaya waana magacyo waana sifooyin laakiin innaga haddii magac ruux loo bixiyo macnaheedu ma aha inay sifo u tahay oo haddii xasan la yidhahdo u wanaagsan yahay loogama jeedo jamiil haddii la yidhaahdo ama jamiila qurux badni in laga tilmaamayo lagama tilmaamayo waa magac waa magac qiyaamaduna waa aclaam waana awsaaf qiyaamadu saas aawadeed waxaa la yidhahdaa magacyada badan ee lagu magacaayo mid walba sifay u tahay alqaarica alxaaqa alwaaqica aldaama alsaaqa alsaaca yowma altanaadi yowma altaqaabun yowma aljamci yowma alxisaab yani wahaluma jara yani quraabata alaaiina isman soddon magac wax ku dhow baa qur-aanka ugu soo arooray qiyaamada yani markaa kuwaa dhammaantood mid waliba sifana waa tilmaamaysa laakiin magacyada kale khalqiga waa magacyo qura ee sifooyin ma ah xadiidkii saxiixaynka mala anaan mas'aladii dhammayn baan ka baxaan filayaa marka xadiidka ina lilahi tiscatan wa tisciina asman sagaal iyo sagaashanka inay magacyada ilaahay ku kooban yihiin laga qaadan maayo waxaan looga qaadanaynin yani dee xadiiskii kale aynu sheegnay ee saxiixa ahaa ee xaakim iyo kayrkii soo wariyeen waxa uu tilmaamayaa in magacyada ilaahay ay ka mid yihiin qaar ilaahay cilmigooda la gaaryo sagaal iyo sagaashankanna waxaa laynoogu sheegay fadli gaara inay leeyihiin dee fadligii inay suurtoobi karto in la gaadho ayaa laga garanaya oo laga qaadanaya ee sagaal iyo sagaashan magac oo aan khalqiga ruux wada hayaaba jirin dee lama yidhaahdeen ruuxa koobaa jannuu gelayaa waayo dee ruux koobi karaaba ma jiro haddii la yidhahdo inta markaa magacyada qaarkood yani kuwa markaa rabbi la gaar noqday cilmigoodu waxay ka mid yihiin sagaal iyo sagaashanka haddii la yidhahdo macnaheedu waxay noqonaysaa ruux koobi karaa ma jiro marka waxay noqonaysaa min baabi takliifi bima laa yutaac waxaan la kari karin in laysku kalifo ama fadli in laysugu sheego marka ilaaba ilaa waa inay ka baxsan yihiin kuwan uu ilaahay cilmigooda la gaarka noqday sagaal iyo sagaashanka halkaana waxaa ka dhalanaysa magacyada ilaahay inay sagaal iyo sagaashan ku koobnayn ee sagaal iyo sagaashanka fadli gaara laynoogu sheegay fadligaasina waxa uu yahay ruuxa koobaa jannadu gelaya marka man axsaaha dakhala aljanna ama laa yaxfaduha axadun ila dakhala aljanna waa jumlatun mutamimatun lima sabaq laa jumlatun mustaqiima waa jumlo dhammaystiraysa hadalka hore oo sifo kasii ah sifay noqonaysa waa sagaal iyo sagaashan fadiilada gaarkaa leh oo haddaad iminka tidhaahdo waxaan hayaa boqol dollar oo aan u diyaariyey fuqarada inaan siiyo boqolkan maxaad ku xidhay inaad fuqarada siisaad ugu tala gashay dee kama dhalanayso inaan xoolo kale lahayn boqolkan iyaga waxaad ugu tala gashay inaad fuqarada siiso yani markaa cindii miata dulaar miatu dulaar acdadtuha lisadqa lagama qaadanayo in xoolahaaguba boqolkaa yihiin marka tanna waa saasoo kaleo marka la yidhi sagaal iyo sagaashan magac baa rabbi u sugnaadayo ruuxa koobaa uu jannada gelaayo waa sagaal iyo sagaashankaasi fadiiladaa gaarkay leeyihiin baa macnuhu dhacay mas'alada kale aynu tilmaamaynaa waxay tahay sifaadka marka laga hadlayo ilaahay yani waxa weeye ariiqada qur'aanka waa in la raacaa iyo sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam oo shayga rabbi lagu sifaynayo waa in markaa loo daba fadhiyaa kitaabka iyo sunnada waatuu imaam axmed ibnu xambal wii laa yutajaawazu lqur'aanu walxadiidu qur'aanka iyo xadiidka laga gudbi maayo saas wy waayo ilaahay ayb buu inaga yaho waa inaga qarsoonyi mar hadduu ayb inaga yahay dee waxaynu ka sheegaynaa waa inay tahay waxaynu cilmi u leenahay ariiqa keliya aynu cilmi ugu yeelan karaana waxay tahay inaynu waxyiga raacno kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam haddii kale waxaynu ku dhacaynaa inaynu ilaahay ka sheegno waxaynaan cilmi ulahayn taasna waa xaaraan قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون marka rabbi in laga sheego waxaan cilmi loo lahayn waa xaaraan binafsi qur'aan ariiqada qur'aanku haddaba waxay tahay alijmaalu fi اnafyi wاtafsiilu fi lihbaati in waxa la diidaye rabbi laga loo diidaayo in la ijmaaliyo la duuduubo laakiin waxa rabbi loo sugayo in tafsiil lagu sameeyo la kala saarsaaro marka sifaadka rabbi loo sugayo waa fara badan yihin laakiin kuwa loo diidayaa ee laleeyahay sidaa ma aha waa yeryihin waa yeryihin marka dariiqadaa waxa cagsiyey oo khilaafay qolada mutakalimiinta ama ahlulbidaca markaasaa rabbi waxay u diideenoo ay ka nafiyeen oo u diideen waxyaalo badan oo kitaab iyo sunnatoonna ayna ku hayd ilaa qaarkood ay u diideen wax kasta oo niyaddooda ku soo dhacaba ay rabbi ka nafiyeen oo sifo ada ay yidhaahdeen markaysagaa laysa bijawharin walaa caradin walaa bidii jusatin walaa bidii lawnin walaa bidii طacmin walaa bidii raa'ixatin walaa bidii rutuubatin walaa bidii buruudin ilaa aakhiri yani hadayaanihi yani caalamka kuma jiro kama baxsana lama xidhiirsana kama doona yani jawhar maaha carab ma aha caynkan maaha waxyaalo badan bay taxeen laakiin kitaabka iyo sunnada waxaa laga heli maayo marka waxay farabadiyeen waxay rabbi u diidayaan waxayna yareeyeen waxay rabbi u sugayaan qur-aankuna waa sidaa waa khilaafsan yahay waxa la badiyey waxa rabbi loo sugaayo sifooyina waxaana la yareeyey waxa loo diidaayo sida badanna waa la duuduubaa laysa ka milihi shay-un iyo yani markaa rabbi wax la midi ma jiraan waa caam waa la duuduuba mararka la tafsiiliyo nafyiga sabab baa keensatay sababtaasi ha ahaato in waxa weeye gaaladu ay ku sheegaan rabbi oo ay u nisbeeyeen waxaas oo deedna la caddaynayo rabbi inaanu shaqo ku lahayn sida waxay yidhaahdeen gaaladu ilaahay ubad buu leeyahay gaaladaa yidhi gaaladu markay sidaa yidhaahdeen waxa markaa uu ilaahay isu diiday ubadka lam yelid waxba ma dhalin yani adiladu waxay noo sheegaysaa rabbi insaan loogu diiday sababta keensatay waxa weeyaan waa nisbayntay u nisbeeyeen gaaladu mid labaadna waa keensataayo inay dhici karto in la ismoodsiiyo oo dadka markaa yani maskaxdooda qaarkooda faasid ah inay dhici karto khawaatir inay ku soo dhacdo armuu sidaa yahay markaasaa la leeyahay ma aha yani labadaas sababood oo kale ka mida waxyaalaha keensanaya tafsiilka nafyiga lagu sameeyo laakiin qaalibka qur-aanka waxaad ku arkaysaa nafyiga waa la duuduubayaa laakiin isbaatka sifooyinka loo sugayo waa la tafsiilinaya waa la kala saasaaraya waxaa kaloo culamadu ay yidhaahdaan asmaa llahi wa sifaatuhu xaqiiqiyatun ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisu waa xaqiiqo oo qaar xaqiiqo loo nisbeeyey weyaan majaaz ma aha ahlbidaca dhammaantoodna waxay yidhaahdaan sifaatka ilaahay waa majaaz xaqiiqo ma aha marka taasna waxay ka mid tahay waxyaala ay ku kala baydheen ahlu sunnaha iyo ahlulbidacu ahlulbidacu waxay yidhaahdeen sifaatka ilahay waa majaaz saas aawoodeed ibnu cabdilbar oo culamadii qarnigii shanaad ah waxa uu ku sheegay kitaabkiisa tamhiidka ah ajmaca ahlu sunnati cala aliqra'i bisifaati alwaaridati fi lkitaabi wasunnati waxamliha waliimaani biha waxamliha cala alxaqiiqati la cala almajaazi ahlu sunnuhu waxay isku waafaqeen sifaatka kitaabka iyo sunnada ku soo arooray in la qiro oo la rumeeyo oo xaqiiqo lagu xambaaro laa cala almajaazi majaaz aan lagu xambaarin ahlu sunna ku ijmaacay ijmacu soo naqlinaya ilaa anahum laa yukayifuuna shayئa minha walaa yaxuduuna fiihi sifata maxduuda wax takyiif la yidhahdo ma samaynayaan oo sifaatkii qaab uma sheegayaan laakiin waxay leeyihiin waa xaqiiqo markaasuu dabeedna wuxuu sheegay ahlubidacu hadday tahay khawaarij iyo muctazila iyo waxa weeye yani markaa kayrkood inay iyagu markaa waxa weeye jahmiyada jahmiyada muctazilada khawaarijta dhammaantood inay iyagu odhanayaan yani waxa weeye inay wada dafirayaan sifaatka oo dhammaantood yani marka inay dafirayaan walaa yaxmilu shayئa minha cala alxaqiiqa intaa uu sheegay hadday khawaarij tahay hadday muctazilo tahay iyo hadday jahmiyo tahay sifaatka ilaahay waxay xaqiiqo ku xambaarayaan ma jirto waxay wada odhanayaan dhammaan waa wada majaaz saasay odhanaya ciddii sifaatka sugtay ahlu sunnaha sunnaha idna waxay ku magacaabayaan inay yihiin mushabbiho ilahay khalqigiisa ku shabahay saasay ohan marka waxa weeye ijmaaca ahlu sunna waxay ku ijmaacsan yihiin sifaatka ilahay inay xaqiiqa yihiin saasay ku kulansan yihiin in sifaatka la kala saaro lehe bacdi baa xaqiiqa ah sifaatka ilahay qaarna xaqiiqa maaha waa majaaz tafriiqu wuxuu u baahan yahay daliil adiladuna waa sintay isku sibayna u sheegtay ahlu sunnuhuna wada xaqiiqa ku xambaareen waatay qawaacidda ahlu sunnaha waxaa ka mid ah alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaatka qaar waxa laga yidhaahdo baa kuwa kalena laga odhanaya haddii sifaatka ilahay qaar la yidhahdo waa xaqiiqo kuwa kalena waa in la yah waa xaqiiqo in la yidhahdo sifaatka ilahay bacdina xaqiiqaan ku xambaaraya bacdina majaaz baan ku xambaaraya ma suura galaan saas yada laba shay oo isku mid a in la kala farqiyana waa tanaaqud iyo isburin wey waxay yidhahdaan culamadu yani altafriiqu bayna almutamaahilaati min aqbaxi almuxaalaat waxyaalaha isku midkaa isku nooca in la kala farqiyaa waxay ka mid tahay waxyaalaha mustaxiilka waxyaalaha ugu xunxun shay qabiixa shay qabiixa weeyaan qawaacidda ahlu sunnaha waxaa kaloo ka mid ah alqawlu fi sifaati kaalqawli fi daat sifaatka waxaa laga odhanayaa waa waxa daatada laga yidhi o kale sow ilaahay uma sugaysa inuu daata leeyahay aan dawaadka bimacnaa ashyaada kale shabihin waxaad u sugtaa sifooyin aan sifaatka khalqiga shabihin lamid ahay sidaas marka waxa weeye daata inaad ilaahay usugta tashbiih ka dhalan maayo tashbiih la diidayo sifaad inaad usugtana tashbiih la diidaya ka dhalan maayo laysa ka milihi shay-un kama hor imanayso tashbiiha marka laga hadlayana tashbiih waxaa la yidhahdaa ama tamhiil inaad tidhaahdo sifo sifada khalqiga la mida siduu marka waxa weeye yidhi yani isxaaq ibnu rahweyhiy a'immadii sunnada ee salafka qaarkood ay yidhaahdeen yani tashbiihu ma aha inaad sifada ilahay u sugto ad tidhahda samci buu leeyahay basar buu leeyahay laakiin waa inaad tidhaahdo samcun ka samcii wa basarun ka basarii wa wajhun ka wajhii wa yadun ka yadii markaasay tashbiih noqonaysaa laakiin inaad tidhaahdo waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay arag iyo maqal iyo weji iyo gacmo aan kuwa khalqiga la mid ahayn tashbiihi la diidayey ma aha tashbiihi la diidayey ma aha marka taana saas iyadaa bay culamadu markaa yidhahdeen labada qaacidona waa laba qaacido muhima alqawlu fi bacdi sifaati kalqawli fi lbacdi alaakhar iyo alqawlu fi sifaati kalqawli fi ddaat culamadii ahlu sunahana isticmaali jiray oo khaaabi iyo khaiib albakdaadi iyo a'immadii hore markaysaga laftooda hadallada caynkaasa waa laga soo raray iyaguna inay yidhahdeen qodob kalaynu tilmaamaynaa waxa weeya laa ylzam min itixaadi lismayni tamaahulu lmusamayayni yani kama dhalanayso labada magac inay isshabbahaan labada yani xaqiiqe ama labada markaa macne inay isku mid yihiin maalan haddii la yidhaahdo wujuub ilahay haddii lagu tilmaamo makhluuqaadkana wujuud iyo jiritaan lagu sheego labada jiritaan isku mid maaha labada jiritaan calaa sabiil ikhbaar baa loo sheegayaa wujuudka waxay culamadu yidhahdaan baabu sifaat awsac min baabi alasmaa wa baabu likhbaar awsac min baabi sifaat qaacid ahaan bay culamadu saa ku yidhahdaan bimacnaa baabka sifooyinku waa ka guda ballaadhan yihiin baabka magacyada baabka ikhbaarka iyo ka waranka waxa ilaahay lagaga warramayo ee lagu yani markaa lagu waadixinayo lagu sheegayo waa ka ballaadhan yahay baabka sifooyinka marka labada jiritaan ma aha marka waxaway tashbiihinu ka dhashay oo haddaad tidhahdo ilahay allahu mawjuudun oo aad makhluuqna tidhahdo waa mawjuudun lama odhanayo tashbiih baad ku dhacday waayo wujuudka ilahay iyo wujuudka makhluuqa farqa udhexeeya waa kala duwan yihi wujuudka ilaahay wujuud la-aani kama horreynoo cadam wax la yidhahdo ka horreeyey ma jiro weligiiba waa jira ilahay laakiin wujuudka makhluuqa maxaa u hormaray jiritaan la-aan baa u horreeyey wujuudka ilaahay fanaa iyo baaba haleeli maayo laa yalxaquhu fana laakiin wujuudka makhluuqaadka marka daatadooda laga eego waxay qaabil u yihiin inuu markaa baaba haleelo waxaynu ka ixtiraazaynaa bacd alashyaa oo ilaahay baaqi yeelaya inay jiraan sida jannada iyo naarta iyo waxyaalaha lamid ka wujuudka ilaahay waa daati oo cidima siinin isagaa iska lahaa wujuudka makhluuqaadka laakiin rabbi baa siiyey jiritaanka ee iyagu iskamay lahayn maxaa inoo soo baxay wujuudkii ilahay jiritaankii ilahay iyo jiritaankii makhluuq makhluuqu in saddex farqi ay ku kala duwan yihiin ay jiro nolosha saasoo kale ka dheh xayaat llah iyo xayaat lmakhluuq allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuumu وجعلنا من الماء كل شيء حي يخرج الحي من الميت مخلوقات قارب وحكو مقعابي الحي اسنا وحو اسكو مقعابي الحي لبدا النظرات هدنا وكلا دوين وايو نرش مخلوق غيريبا اوه الرئيسي وكهر مرتي لكن نرش إلهي غيري كمهر مريب nolosha makhluuqa geeri baa soo haleeli doonto u dambaysa nolosha ilaahay geeri uma dambayso rabbi ma dhiman doono nolosha ilaahay waa daatiyo rabbi isagaa iska lahaa makhluuqa laakiin nolosha ilaahay baa siiyey isagu iskama lahay maxaa inoo soo baxay xayaatullah iyo xayaatulmakhluuq saddex farqi ay ku kala duwan yihiin saas tahay tashbiihii la diidayay laysa ka milihi shay-un kuma jiro meeshan labada eray baa iswaafaqay qadar yar oo macnina waa ka dhaxeeyaa laakiin nolosha ilaahayna isagay u khaas tahay nolosha makhluuquna iyagay u gaar tahay qadarka mushtaraga ee ka dhaxeeya waa qadarka keensanaya macnaha inaynu fahanno waa qadarka keensanaya macnaha inaynu fahanno oo haddaan nolosha makhluuqa aynaan aqoonin nolol waxay tahay oo maynaan garanayn laakiin hadda waxaynu garanayn nolol waxay tahay laakiin nolosha ilaahay dee way ka duwan tahay tan makhluuqa waxyaalaha ku ladhan daraaddeed baa tashbiihi ka baajinaya la diidaayay laysa ka milihi shay-un taas iyadaabaa ka baajinaya marka taas qaacidada ahlucilmigu aad bay u sheegaan waxaana aada ugu celcelinaya sheikha la yidhaahdo abulqasim ismaaciil ibnu fadl alasbuhani kitaabkiisa la yahay alxuja fi bayaan lmuxaja waa kitaab matbuuca waa laba mujalad ictiqaad ku saabsan yahay caalimka qoray wuxuu dhintay shan boqol iyo shan iyo soddon markay hijriyadu ahayd shan boqol iyo shan iyo soddon markay hijriyadu ahayd qaacidadaas itifaaqu lasmaa ama itixaadu lasmaa laa yaqtadii ama laa yastalzimu yani markaa itifaaqa almusamayaat xaqaa'iqda inay ka midaysan yihiin oo iska waafaqsan yihiin ka dhalan mayso inay magacyadu iswaafaqsan yihiin ka dhalan mayso xaqiiqada macnaha ah inay iswaafaqsanto isku mid tahay waa qaacida muhima qaacidadaas shayga kaleaynu tilmaamaynaa waxay tahay yani sifaatka ilaahay waxaa loo qaybiyaa hubuutiya iyo salbiya sifooyin rabbi loo sugaayo iyo sifooyin rabbi loo diidaayo marka sifooyinka rabbiga loo sugayaa waa sida cilmi iyo qudro iyo iraado iyo raalli ahaansho iyo cadho iyo waxyaalaha la midkaa in lagu sifeeyo weji iyo markaa gacmo iyo indho iyo yani markaa waa sifooyin hubuuti ah oo rabbi loo sugayo sideedaa loogu sugayaa sifaatka caynkaas sifaatka qaarkoodna waa sifaat salbiya bimacnaa waa nafyi waa diidmo waxbaa rabbi loo diidaya sida waxa weeye walaa yadlimu rabbuka axada rabbigaa cidna ma dulmiyo haddaba culamadu waxay sheegeen shaygii markaa haddaba markaa rabbi loo diidayo ee la yidhahdo sidaa ma aha laba wax baa laga qaadanaya ko waxaa laga qaadanayaa wuxuu rabbi isu diiday in loo diido hadday dulmi tahay hadday daal tahay hadday hurdo tahay hadday lula tahay yani markaa waxa weeye in loo diido oo la yahaa kuma sifaysna dulmi wax la yahaa kuma sifaysna ilahay waxba ma dulmiyo wama masana min luguube laa ta'kudhu sinat walaa nawm waa sifaat salbiya waxa kaloo laga qaadanayaa waxa kulli digaaya kamaalkaana in rabbi loo sugo oo sifo kastoo nafyiya laba macnaa laga faa'iidaysanaya shaygaa loo diido in rabbi loo diido waa midda labaadee waxa kulli diga ah in rabbi loo sugo waayo culammadu waxay yidhaahdeen yacni nafyi keliya oo aan wax sugis la yidhaahdaa la soconoo wehelin yacni ammaan maaha bale shayba ma ah waa cadam walcadamu laysa bishayin fadlan can an yumdaxa bih yani markaa cadamka iyo jiritaan la-aantuna ama madhnaantuna dee shayba ma aha in wax lagu ammaano iska dhaafay markaa sidaas aawoodee walaa yadlimu rabbuka axadan maxaa laga qaadanayaa dulmi rabbi waa loo diidaya o waa qodobka labaadee dulmi maxaa ku lidiya cadaalad cadaaladda rabbi waa loo sugaya labadaa qodob baa laga qaadanaya laa ta'kudhu sinatun walaa nawm maxaa laga qaadanayaa ilaahay ma luloodo mana seexdo waa o mid labaadna waa laga qaadanayaayo kamaalu lquyuumiya rabbi inuu qayuum yahay inay dhammaystiran tahay bay faa'iidaysa wamaa kaana allahu liyucjizahu sifatu lcajsi waa laga nafinaya rabbi lidkeeda oo qudro ana waa loo sugaya culamada ahlu sunna waxay yidhaahdeen sifaadka nafyiga labada arrin baa laga faaidaysanaya in waxa weeye shaygii loo diiday laga nafiyey in laga nafiyo loo diiday iyo waxa ku lidigaaya kamaalkaa in loo sugo waayo haddii marka waxa weeye uu nafyigu iyo diidmadu ay ka marnaato wax la sugayo dee ammaan inay noqoto waxay uga dhowdahay inay cayn noqoto quruxda iyo wanaagguna waxay ku jirtaa in markaa waxa la nafinayo la diidayo in la duuduubo haddaad tidhahdo boqorku ama madaxweynuhu dee dhulxaadh ma aha oo rayiisle ma aha oo kabatole ma aha oo qashin xaaqe ma aha waxa la odhanaya madcaayasa musaa maanta yani marka waxa weeye haddaad tidhahdo laakiin xumaan waa ka dheeriye ceeb ma laha haddaad tidhahdo waxay noqonaysaa ammaan fiican markaad duubduubtay way wanaagsanaatay diidmadii waxaad u diidaysa laakiin markaad kala saarsaartay way qaab daqaatay waxay noqotay mid qaab daqaatay marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaas aawadeed waxa rabbi loo diidayo waa inay noqotaa wax daliil loo daba fadhiyo waxaa loo diidayna waxaa laga qaadanaya waxa kulli digaa rabbi loo sugo waktigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka